dowladii hore ee conservativeka ayaa waxay samaysay bil la yidhahda bill fifty fifty one ayay soo saareen oo ay baarlamaanka keeneen kaasoo macnaha waxyaabo badan u keeni kara qowmiyadaha kanada degan dowladdan cusub waxay u timid hadda ilaa hadda ku wareegeysaa goboladii canada si ay dadka consultation oo la sameyso bill c fifty one kii la abrove garaya maxaa laga bedeli karaa maxaa loo baahan in la bedelo waxaad la kulanteen wasiirka amniga ee dalka canada waxaadna ka wada hadlayseen waxa laga bedelayo sharciga c fifty one ugu horeyn bal dhegeystayaasha u sharax c fifty one waxyaabaha aad dhibsateen ee ku jiro dowladduna ay ballan qaadayso inay wax ka bedesho bill c fifty one sidii lagu abrove gareeyey ilaa iyo lix qaybood ayaa jirtay qaybo keeni kara dhibaatooyin badan u keeni kara qowmiyadaha degan dalkan canada kan ugu horeeya waxa waaye mudaaharaad haddaad samaysid mudaaharaadkaas wuxuu keeni karaa in dhibaatooyin ay kasoo gaaraan dadka degan canada oo dowladda markaas ee iyada lafteeda waxay doonta ee ka samaysay ku tiraahdo mudaaharaad la samayn kara ma jiro ama kay ayaga ay rabaan keliya ay ogolaadaan kii kalena ay diidaan number two waa lixda qaybood dowladda inay awood badan say ururka la yidhahdo cisis cisis waa maaragtay urur jawaasiista iyo iyo iyo arrimaha sameeya hay-adda hay-adda sirdoonka canada ururkaas aan awoodda u lahaan jira waxay ahayd keliya inuu soo sheego maana hadday arkaan qof falal keeni kara dhibaatooyin u keeni kara canada inay qofkaas oo kale ay soo sheegaan oo yidhahdeen qofkaas dhibaatuu soo wadaa laakiin bill c fifty one wuxuu awood u siiyey intuusan qofkii waxba uusan samaynin inay qaban karaan oo ay xeri karaan taas lafteeda marka waxay keenaysaa waxay la yidhi maaragtay canada charts of rights inay ay ay violation ku sameyso amay dhibaato macnaha dadka kasoo gaaraan qodobka saddexaad waa freedom of expression inaadan wixii markaas adiga aada rumaysan tahay aadan dhihi karin adigoo markaas aanan rabin inaad falal ku kacdo laakiin oo aad aadan dhihi karin waxyaabo kasoo horjeeda waxyaabihii dowladda ay u aragtay way wanaagsan yihiin oo adiga wixii aad doonto aadan dhihi karin oo haddaad tiraahdo wixii aan wanaagsanin dowladda ay u aragto inay dowladda ka xiri karto qaybta afraad waa qayb la yidhaahdo privacy oo ah mathalan qofkii waxaa laga yaabaa dhaktar inuu tago oo dhaktarkii information uu kaa hayo adiga kuwii qolooyinkii taxigina ina ayagana canshuurihii qaadayan ayagana information kale ka hayaan hadda department walba informationkeeda kaas ayuu u yahay laakiin bill c fifty one wuxuu sheegayaa in departamentooyinka ay informationkaas markaas ay sheegayn karaan ama ay wadaagi karaan taasna waxay keenaysaa in qofkii markaas privacygiisii wax loo geysto jibriil aad ayaad u mahadsan tahay qodobada aad noo kala dhigdhigtay qeybaha aad diidan tihiin uu ka kooban yahay sharcigan c fifty one kulankiinii adinka iyo wasiirka amniga ralph goodel maxaa marka uu idiin sheegay in qodobadaasi wax laga qabanayo in kale wuxuu noo sheegay in loo saaray guddi arrimahaas hadda aan soo sheegna lixda qaybood sidii wax looga bedeli lahaa marka wuxuu ku wareegayaa goboladii canada si dadkii uu u weydiiyo concernka markaas ay qabaan ama waxyaabaha ay isleeyihiin dhibaata ka iman karta in markaas wax laga bedelo su-aashaan weydiiyey waxay ahayd bill c fifty one isaga laftiisa maxaa loo maaragtay qashinka loogu dari waayo marka wuxuu yidhi bill c fifty one waa bill weyn marka looma baahan in lagu laabto already waa la abrofgareeyey laakiin markii la abrofgareynayo aniga dowladii liberaalka ahayd oo markaas oppositionka ahayd waxyaabo badan oo ay markaas ay u aragtay inay dhibaato ka imaan karto ayay note ku qoreen marka taasaa marka hadda awood waxay noo siinaysaa yidhi inaan ku laabano kaas ma ku laabanayna isagii waxaan sameynaynaa waa bedelaynaa wixii waxyaabihii dhibaatooyin ka imaanayay ayaan ka saaraynaa meesha sida la wada og yahay dowladda cusub ee canada ee liberaalka waxshay waxyaabihii ay doorashada ku gashay waxaa ka mid ahaa in ay wax ka bedelayso sharcigan c fifty one ee hadda aad ka wada hadlaysaan marka inay dadka la tashadaan ka sokow wasiirku ma idinla wadaagay qayba ay diyaar u yihiin inay bedelaan qaybaha hadda aan sheegnay olowdam wuxuu noo sheegay inay diyaar u yihiin inay wax ka bedelaan oo marnaba uusan ogolaanaynin in maaragtay dadkii mudaaharaadka inay haday rabaan inay sameeyaan in maarata dowladda ay fargelin kusamayso waxaa kaloo laga hadlay oo kale dad badana waxaa jira si qalada loogu daray no fly list no fly list waxaa la yidhahdaa dad maaragta magacyadoodii lagu daray list oo ay haystaan diyaaradihii oo qofkaas markuu airboort ka tago tigid inuu goosto damco inuusan diyaarad raaci karin dad badan ayaa qalad lagu geliyay waxaa ka mid ah u yidhi wiil yar oo toban sano jiro oo airboortkii markuu tegey magaciisa la fiiriyo la yidhi waxaa tahay dadka aan diyaaradda raaci karin marka waxyaaba noocaas oo kale wuxuu yidhi qaladaadkaas qaladaad badan baa jiray laakiin hadda waxaan sameynaynaa brogramkii qoray ayaan dib ugu laabanaynaa si markaas aysan u dhiceen magacunba isku mid ah la fiiriyo qofka da-diisu maxay tahay backgroundkiisu muxuu yahay waxyaabo badan oo dadka lagu kala saarayo aysan noqonin magacaaga siciid maxamed xasan baa lagu yidhahdaaye diyaaraddaa ma raaci karta injineer jibriil ugu dambeyntii waxaad noo sheegtay wasiirka iyo dowladda liberaalkaba inay la tashanayso dadyowga canada taladiinna intee in la eg ayay tixgelin leedahay maxaase aad door bidaysaan qodobada faraha badan haddii laydin yidhaahdo kala doorta kuwee ugu idinkugu horeeya oo aada miisaaniyadda saaraysaan kuwa ugu horeeya oo dadka badankooda ay isku raaceen waxay ahayd in maaragta information sharing uu dhaco oo dadkii dad badan oo wadamada qaarkood oo xuquuqul insaanka aada loogu maarata dhib loogu geysto haddii dowladda canada information sharing ay la samaysto qofkaas uu dhibaatooyin badan u iman karo ereydaas inay fiiriyaan oo markaas ay wax ka qabtaan waxaa kamid a dadkan sida qaladka loogu daray nofly listiga maxaa laga sameynaya wuxuu yidhi qof dadkaas waa inay ay warqad usoo qoraan wasiirka oo immigrationka uu markaas asaga wuxuu haystaa ilaa iyo soddon maalmood inuu qofkaas loogu soo jawaabo inuu jawaabona waa ku qasban yahay concernka markaas dad badan ay raisgaleena waxay noqotay ma wasiirka keligiis ayaa wixii review ku sameynaya mase dad kale oo civilian ha la fiirinaya su-aalo kaloo yimid waxay noqdeen maadaama safety laga hadlayo dadka badan oo dadka ugu badan oo dhibaatada kasoo gaartan ay yihiin dadka muslimiinta ah ma laga yaabaa dadka committeega oo fadhiisanaya dad muslimiina in lagu daraso ma aysan ahayn wuxuu yidhi maadaama dowladdii liberaalka siyaasadeedaba waxay tao yidhi committee walboo la sameeyo laga laga dhex arko dad muslimiin ah laga dhex arko dad maaragtay siikh ah laga dhex arko dad ukrainian ah